wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka cumar cali cabdi ayaa ka hadlay ciidamadii ilaalada uu ahaa mucaaradka oo ay jimcihii kulan ku yeesheen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho wuxuu sheegay inaysan u dulqaadan doonin hubka gaadiidka iyo ciidamada ay la soo baxeen mucaaradka isagoo askartii ilaalinaysay ugu hanjabay in ay la xisaabtami doonaan kana saari doonaan ciidankooda wuxuu intaasi ku daray in aysan ogolaanaynin in mucaaradka ay hub culus iyo gaadiid dagaal oo badan ku dhex maraan gudaha magaalada wasiiru dowlahan ayaa hogaamiyaasha mucaaradka ku eedeeyey inay u yeerteen ciidanka dowladda federaalk ee jooga furimaha dagaalka si ay ilaalo ugu noqdaan wuxuu intaasi ku daray in ay xubnahan mucaaradka laftooda ay la xisaabtami doonaan sida uu hadalkiisa u dhigay sidoo kale wuxuu ku andacooday in magaalada muqdisho ay amni tahay arrintaas oo ay ku diidan yihiin mucaaradka oo laftooda shaki badan ka qaba in weerar uga yimaado dhanka dowladda federaalka weli waxaan ku taagannaha hub waaweyn aan la isticmaali karin magaaladan waa magaalo amni ah waa magaalo seef ah wax dhibaataha ka jira ma jiraan sabab loo qaato qora weynna ma jirto waxaannu la xisaabtami doonnaa baabuurta hubka saaran yahay iyo hubka waaweyn intaba ciidan aanan askari aanan lagu ogeyn mas-uul iskama tegi karo meelna ma aadi karo waana lala socona haddii ilaaraad waxyaabaha culeyska keena ayay ka mid tahay ciidanka furmaha jira in inta la wacda kaaleyna waardiyeey la yidhaahdo waa ku guda jirnaa ciidankana waa ka saaraynaa kuwa watana waa lala xisaabtama haddii ilaa yidhaahdo baabuurta aan buufsanayn baabuurta buufsan kuwa aan nambarka lahayn iyo kuwa qoryaha saaran yahay intaba qof walba oo mas-uul ah nambar leeyahay nambarkaas ka badanne looma dulqaadanayo hadalkan ka soo yeeray wasiiru dowlaha ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka ay wajahayso caqabado dhan weliba leh oo ay ugu horeeyaan kuwa oga imaanaya xagga mucaaradka oo maalin ka hor dhoolatus ka sameeyey gudaha magaalada muqdisho iyadoona saraakiisha mucaaradka ay sheegeen inay ka hor imaadsan yihiin musuq maasuqa uu xasan sheekh ka wado gudaha villas soomaaliya